بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faladda miir butin oo hanjabaad hor leh u diray dowladaha reer galbeedka iyo mooska oo hub ugu deeqaysa burkina faso ciidanka yuhuudda oo isku diyaarinaya duulaan ay bartamaha bishan ku qaadaan koonfurta waddanka lubnaan maleeshiyaadka kooxda r s f ee daacadda u ah dowladda imaaraadka carabta oo xasuuq bahalnimo ah ka geystay waddanka suudaan in ka badan boqol ruuxna ku dilay hal goob maamulka yuhuudda oo oggolaaday heshiiska xabad joojineed iyo midda maxaabiista sawadaarsiya ee uu soo jeediyo baydhan maxaase ka jira in netanyahu uu meesha ka saaray dhammaan shuruudihii hore maxkamadda raacfaanka gobolka georgiya ee dalka maraykanka oo joojisay eedeemo ka dhan ahaa donald trump ee ku saabsanaa inuu ku shubtay doorashooyinkii madaxtinimada ee dhacay afar sano ka hor maxaan ka naqaannaa dalalka ugu badan ee caalamka soo saara timirta maxay yihiin dowladaha carabta ee ku horreeya soo saarista timirta iyo dhoofinteeda qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom
موجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa madaxweynaha ruushka ayaa waraysi dheer uu bixiyey waxa uu kaga hadlay xiisadda kala dhexaysa dowladaha reer galbeedka isagoo hanjabaad hor leh u diray reer yurub iyo maraykanka butin oo waraysi siinayay in ka badan labaatan wakaaladood oo laga kala leeyahay caalamka ayaa marka hore soo hadal qaaday dagaalka ay dowladdiisa kaga jirta yukrain waxa uuna sheegay in xukuumadda kiyef ay gaarsiiyeen khasaare xogan konton kun oo ciidan ah ayuu sheegay in bil weliba dhimasho iyo dhaawac ay ku noqonayaan howlgallada ciidamadiisa ay ka fulinayaan gobollada kala duwan ee waddanka yukrain waa siduu hadalka u dhigay valadimir butin mar wax laga weydiiyey hadalladii ka soo yeeray dowladda maraykanka ee ahaa in xukuumadda kiyef ay ku hubaynayaan hub ay ku beegsan karto gudaha ruushka ayuu sheegay in tallaabadaas aysan gacmaha ka laaban doonin oo ay iyaguna ka falcelin doonaan haddii reer galbeedka ay ku dhiiradaan in xukuumadda kiyef ay ku hubeeyaan hub ay ku beegsan karaan gudaha ruushka ayuu butin dhankiisa ku guudiyey in iyagana ay bixin doonaan hub lagu garaaci doono gudaha waddamada yurub iyo maraykanka jawaab celinta butin ayaa timid maalmo un kadib markii la taliyaasha jo baidhan ay ka dhawaajiyeen in la qorshaynayo in dowladda yukrain la siiyo hub ay si toos ah ugu beegsan karto magaalooyinka waaweyn ee waddanka ruushka iyadoo laga falcelinayo duqaymaha diyaaradaha xukuumadda moscow ay ka geysanayaan magaalooyinka yukrain butin waxa uu sidoo kale sheegay in laga yaabo in dowladaha reer yurub ay la hadlaan haddii ay masaalixdooda ay u madax bannaanaadaan oo aysan u hoos fadhin maraykanka mar wax laga weydiiyey doorashooyinka ka dhacaya gudaha maraykanka wuxuu sidoo kale sheegay in ruushka waxba aysan ka qusaynin arrintaas madaxweyne kasta oo soo baxana uusan waxba ka beddeli karin xiisadda u dhexaysa dowladaha reer galbeedka iyo ruushka oo dhinacah dhankiisa madaxweynihii hore ee waddanka maraykanka donald trump oo ka hadlayey xiisadda mar kale dib u soo labakaclaysay ee reer galbeedka iyo ruushka ayaa arrin halis ah ku tilmaamay in xukuumadda kiyef lagu hubeeyo hub ay ku beegsan karto magaalooyinka cadowgeeda taraam ayaa sheegay in haddii arrintaasi ay dhacdo ay keeni karto inuu qarxo wuxuu ugu yeeray dagaalkii saddexaad ee dunida marka laga soo tago dagaalada ruushka uu ka holcinayo bariga qaaradda yurub dhanka kale waxaa qaaradda afrika ka socda dagaal qabowa u dhexeeya dowladaha shiinaha iyo ruushka oo dhinaca ah iyo sidoo kale kuwa reer galbeedka sannaddii xukuumadda moskow waxay qaaday ololo xooggan oo ay ku doonayso inay kula wareegto mandiqadda galbeedka afrika iyadoo ku guulaysatay in ciidamada faransiiska laga buriyo dalal badan oo dhaca galbeedka qaaradda wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda moskow sergey lafror ayaa sheegay in dowladdiisa ay hub culus u diri doonto waddanka burkina faso oo ka mid ah goobaha laga ceeriyey dowladda faransiiska kadib inqilaab militari uu talada kula wareegay kornel ibraahim tarawri lafroor ayaa sheegay in tan iyo markii xukunka wagaduugu ay soo gaareen saraakiisha militariga uu wanaagsanaaday xiriirka moskow iyo burkina faso ayna labada dhinac ka wada shaqayn doonaan sidii la isku kaashan lahaa xilliga hadalkan uu jeedinayey wasiirka arrimaha dibadda dowladda ruushka waxa uu booqasho ku marayey mandiqadda galbeedka afrika isagoo booqanaya dalalka neejar maali iyo geniya sidoo kale maalinkii shalay ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada anjamena ee caasimadda waddanka tashaad sawirro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetkana waxay muujinayeen kumanaan dadyow ah oo ninkaani soo dhoweynaya iyagoo la dhacsan xiriirka cusub ee dowladdooda la yeelanayso ruushka jenaraal maxamed idriis debi oo ah madaxweynaha waddanka jaad islamarkaana mar kale dib ugu guulaystay doorashooyinkii dhacay bishii mey ee aanu soo dhaafnay ayaa xiriir waxa uu la yeeshay dowladda ruushka iyadoo hadda mugdi la gelinayo mustaqbalka ciidamada faransiiska ah ee ku sugan dalkaasi horraantii sannadkan ayuu jenaraal maxamed idriis debi waxa uu booqasho ku tegey magaalada moskow valadimir putin ayaana u ballanqaaday inuu ku soo bixi doono doorashooyinka dalkaasi waana sida dhacday buutinna waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee u soo hambeliyeeyey sarkaalkan xukuumadda moskow waxay sidoo kale ka tanaasushay taageeradii ay siin jirtay mucaaradka tashaad ee laga soo abaabuli jiray waddanka libiya iyadoo taa beddelkeeda si toos ah xidhiir ula yeelatay dowladda tashaad inqilaabyadii militari ee sixxigay ee ka dhacayey dalalka maali neejar iyo burkina faso waxa ay sababeen in saraakiisha militariga ay walahooda siiyaan dowladda ruushka taa beddelkeedana ay ka furtaan dowladaha reer galbeedka iyagoo ku guulaystay in ciidamada faransiiska ay ka ceeriyaan dalalkooda waxaana hadda buuqa ugu weyn uu ka taagan yahay waddanka nejar oo la doonayo in laga saaro ciidamada maraykanka booskoodana ay buuxiyaan ciidamo ruushiyaan ah كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo ay aalaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir maxamed iyo eliyaas cabdulaahi waad mahadsan tahay walaalka suheyb cabdulaahi dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta wargeysada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan kusoo qaadanno barnaamijkeenna caalamul yowm sidoo kalena aan ku falanqeyno arrimaha ay hadal hayaan qaar ka mid ah wargeysada caalamka aan soo dhoweeyo walaalka eliyaas cabdulaahi haye eliyaas waad mahadsantahay maahir qodobka ugu horreeya ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda suudan tribian ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso maleeshiyaadka r s f ee daacaddu ah dowladda imaaraadka carabta oo xasuuq bahalnimo ah ka geystay qeybo ka mid ah waddanka suudaan ugu yaraan ilaa boqol ruux oo degganaa tuulada waadi nuur ee ku taalla gobolka aljaziira ee dalka suudaan ayaa saacadihii lasoo dhaafay la dilay iyadoona xukugal ballaaran ay halkaasi ku sameeyeen maleeshiyaadka dacmu sariici ee uu hogaamiyey maxamed xamdaan doglo xasuuqan kadib baraha bulshada ayaa lagu arkayey sawirada meydad bilqan waddooyinka waaweyn ee tuuladan kooxaha madaniga ayaana ugu dambayn bilaabay inay sameeyaan aas jamaaci ah iyadoona muuqaallo halkaas laga soo duubay ay muujinayeen wixii ka dhacay waadi nuur waxaa intaasi sii dheer maahiro oo ay majalladdu xustay in kooxaha r s f markii ay geysteen xasuuqan ay dhanka kale u dhaqaaqeen inay bilaliqaystaan wixii hanti ah ee yiilay tuuladan iyagoona burburiye agabkii ay u arkeen inuu muhiim yahay oo aysan qaadan karin dad goobjoogayaal ah oo la hadlay warfidiyeenka ayaa sheegay in wixii ka dhacay tuulada waadi annuur ay ahaayeen xasuuq daran oo aanan loo meeldayin tirada dhimashadana ay intaasi ka badan tahay maadaama aanan weli la helin tirakoob rasmi ah midkanna uu yahay mid hordhac ah maahirow dabcan xiisadda suudaan iyo xaaladda guud ee waddankuba waa ay ka sii daraysaa maalinba maalinka ka dambeysa waxaana hadda intaasi sii dheer in ruushku uu hadda dadaallo dheeraad ah ku bixinaya sidii wujuud uu ugu yeelan lahaa dalkan middaasina alburhaan waa u dan ayaan dhihi karnaa sababtoo ah waxa uu heli doonaa saanad ciidan oo nooc weliba isugu jirta middaasina dabcan xiisaddu waxa ay kasii dhigi doontaa faanoole fari kama qodna waad mahadsan tahay walaalka ilyas wargeyska dhankeyga ugu horeeya waa almisriyuun oo ka soo baxa dalka masar wuxuu wargeyskan daabacay warbixin ku saabsan in maamulka gumaystaha yuhuudda uu aqbalay heshiis xabad joojin iyo maxaabiis isdhaafsi ah oo uu soo jeediyey joe baiden oo ah madaxweynaha dalka mareykanka yalawareedyo uu wargeysku soo xiganayo ayaa sheegaya in wejiga koowaad ee heshiiskaasi gaar ahaan maxaabiis isdhaafsiga ay kula soo wareegi doonaan soddon iyo saddex xubnood oo nool ama dhintay waa sida ay hadalka u dhigeen wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in maamulka uu si dhammaystiran u ogolaaday soo jeedinta madaxweynaha ee lagu joojinayo dagaalka khaza maxaabiis isdhaafsi hor lehna ay dhinacyadu sameynayaan waxay sidoo kale ilawareedyada sahayanada ee uu wargeysku soo xiganayo ay sheegeen in heshiiskan cusub uu dhigayo in la sii daayo dhammaan ragga askarta iyo inta kale ee dhaawaca ah ee sahayanada waxaa sidoo kale heshiiskan qeyb ka ah in la sii daayo maxaabiista falistiiniyiinta oo ka mid ahaa ahdaafta ugu weyn ee ay kooxaha waxiska caabintu u qaadeen howlgalka duufaanta al aqsa ee lagu boqnogoyey ciidanka sahayanada tani waxay ka dhigan tahay in benyamin netanyahu oo ah ra-iisul wasaaraha maamulka gumaystaha uu ugu dambeyn ku qasbanaaday in uu ka laabto dhammaan shuruudihii uu watay wuxuuna qaatay soo jeedinta joe baiden ee ah joojinta dagaalka waad mahadsantahay maahir qodobka inoo xigay ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa majalladda ingiriiska ah ee dasan ayaa daawacday maqaal ay uga hadlayso madaxweynaha ruushka oo markii ugu horreysay si cad u sheegay in ruushku uu gantaaladiisa ridada dheer uu geyn karo dalalka ay xiisadaha kala dhexeeyaan maraykanka iyo reer galbeedka buutin ayaa sheegay in middan ay u sameynayaan si ay u kordhiyaan khasaaraha gaari kara dowladaha reer galbeedka iyo maraykanka waa haddii ay iyagu isku dayaan buu yidhi inay qaadaan tallaabada ay ukrein ku siinayaan gantaalada riddada dheer misena ay ku dhiirigeliyaan inay gudaha ruushka ka fuliyaan weeraro xooggan haddii ruushku uu gantaaladiisa riddada dheer weliba nuuca gaari kara dhulka maraykanka iyo reer galbeedka uu geeyo waddamada ay xiisaduhu kala dhexeeyaan reer yurub iyo washington dabcan maahirow khasaaraha soo gaari kara dowladahan waa uu fara badan doonaa dhanka kale buutin waxa uu intaasi ku daray in reer galbeedka ay ku qaldan yihiin haddii ay u malaynayaan in ruushku uusan weligii isticmaali doonin hubka sida daran wax u gumaada ee nukliyerka waxa uuna sheegay in caqiidada nukliyerka ee kremlinka aysan ahayn mid la fududaysan karo maadaama ay u furan yihiin inay adeegsadaan haddii lagu soo xadgudbo madax bannaanida ruushka dalalka ugu cadcad ee hadda ruushka uu geyn kara gantaaladiisa riddada dheer si halkaas weerar looga qaado maraykanka iyo reer galbeedka waa kuuriyada waqooyi xukuumadda biyongyangna waxay dhanka kale halkan ka heli kartaa fursad ay dharbaaxa culus ku gaarsiin karto dowladda maraykanka waad mahadsantahay walaalka ilyas wargeyska xubinteenna ugu dambeeya waa alqudus al carabiya kaasi oo daabacay warbixin ku aadan in maxkamad ku taal gobolka georgiya ee waddanka maraykanka ay joojisay eedeymo hore loogu jeediyey trump oo ku saabsanaa in uu ku shubtay doorashooyinkii madaxtinimo ee dhacay xilligii uu hoggaanka dalkaasi la wareegayey maxkamad racfaan oo ku taal gobolka georgiya ee carigaasi maraykanka ayaa sheegtay inay hakisay kiis dacwadeed musuq maasuq ah oo ku saabsan kushubashada doorashooyinkii dhacay sanadkii labada kun lix iyo tobankii trump ayaa dhowaan lagu xukumay dacwado la xiriira kiiskan waxaana loo haystay codad uu ku shubtay doorashadii uu ku soo baxay ee dhacday labada kun lix iyo tobankii waxaa sidoo kale trump lagu helay kiisas kale oo dacwadeed aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maahir maxamed qodobkiisuna waxa uu guniya gunaanad u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta iminkana aan dib ugu laabana dhanka walaalka suheyb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qeybaha ka haray barnaamijka caalamulyoum بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka calamulyoom ayaan ku guda jirnaa maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa isku diyaarinaya duulaan ay ku qaadaan koonfurta waddanka lubnaan saraakiil militari iyo diblomaasiyiin ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqyada ay samaynayaan ciidamada yuhuudda ee ka socda koonfurta waddanka lubnaan ay muujinayaan duulaan ay sahaynadu isku diyaarinayaan lagana yaabo in iska horimaadyo toos ah ay dhex maraan kooxda isugu yeertay xisbullah ee hoos tagta iiraan iyo ciidanka yuhuudda diblomaasiyiin ka tirsan dowladda ingiriiska ayaa la wadaagay xukuumadda beyruud in sahaynadu ay qorsheynayaan duulaankooda islamarkaana laga yaabo inuu dhaco bartamaha bishan markii labaad ayay ciidanka sahaynada waxay dhooloto si ciidan ay ku qabteen koonfurta waddanka lubnaan iyadoo goobjoog uu ka ahaa taliyaha guud ee ciidanka sahaynada dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda dowladda iiraan ayaa booqday beyruud isagoo halkaasi kula kulmay xogayaha guud ee ururka isugu yeeray xisbullah xasan nasrallah bayaan wadajir ah oo ay dhinacyadu soo saareen ayayna ku sheegeen inay uga wada hadleen dagaalka ka socda ghaza xaaladda koonfurta lubnaan iyo duulaannada la filan karo inay soo qaadaan yuhuudda dhankiisa ku-xigeenka guud ee ururkaasi naciim qaasim ayaa warbaahinta u sheegay inay diyaar u yihiin inay jawaab ka bixiyaan daandaansi kasta oo kaga yimaada dhinka yuhuudda wuxuu intaa ku daray in ururku uusan diyaar u ahayn ballaarinta dagaalka balse haddii lagu qasbo aysan gacmaha ka laaban doonin hadalladan ka soo yeeray hogaamiye ku-xigeenka ururkan ayaa imaanaya xilli wasiirka amniga yuhuudda uu u goodiyey ururkan uuna sheegay inay gebi ahaanba burburin doonaan sidoo kale kooxdan shiicada ah ee hoos tagta dowladda iiraan ayaa muddooyinkii dambe waxay sawaariikh ay ku garaacayeen deegaanada xuduudda wararkii u dambeeyena waxa ay sheegayaan in dhinacyadu ay isweydaarsadeen hubka fosfoorka kaas oo sababay inuu gubo dhulbeereed badan arrintaas oo lagu fasiray in dhinacyadu ay ku muujinayaan awooddooda uuna soo dhowaaday iska horimaadyo toos ah oo dhex mara kooxdan shiicada ah ee isugu yeertay xisbullah iyo sidoo kale maamulka gumaystaha yuhuudda بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag maxaan ka naqaannaa dalalka ugu badan caalamka ee soo saara timirta maxayse yihiin dowladaha carbeed ee ku horeeya soo saarista timirta iyo dhoofinteeda warbixin arrinkaa ku aadan waxaa inoo hayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir mid ka mid a cuntooyinka caanka ah ee iidaan ahaanta loo isticmaalo xilliyada bisha barakaysan ee ramadaan waa timirta iyagoo dadka muslimiinta ay uga dayanayaan nebiga sala allahu caleyhi wasalama marka laga soo tago in xilliyadaasi si ka duwan wakhtiyada kale si aada loo isticmaalo haddana waxay qayb ka tahay cabitaanada iyo cuntooyinka fudfudud ee la diyaariyo sabab uu ku aadan dhadhanka ay ku soocan tahay waxyaabaha tamarta faraha badan ee ka kooban tahay wadamada la isku yidhaahdo caalamul islaami ayaa ugu horeeya soo saaridda miraha timirta oo iyadoo ka mid ah fawaakihda noocyadooda qalalan gaar ahaan wadamada carabta oo caan ku ah kuwaas oo leh dholal ku habboon beerashadeeda masar sacuudiga jazaa'ir iyo iiraan ayaa lagu sheegaa inay yihiin kuwa ugu badan ee soo saara timirta adduunka waxaana dalalkan dhammaanba ay wadaagaan heerarka biyoyarida hase ahaatee geed timiradada ayaa ah kuwa u adkaysi badan islamarkaana ku kobca cimilooyinka noocaasa ee kuleelka iyo abaarta sidoo kale geedtimireedada waxay awood u leeyihiin inay u adkaystaan biyaha cusbada leh arrinkaas oo suurtagelinaya inay masdar cunto u noqdaan xitaa deegaanada ay ka jiraan durufaha xagga bii'ada sida saxaraha iyo dhulal kala midka ah haddaba waa kuwan dalalka ugu horreeya ee soo saara timirta ee caalamka waxaana ugu horreeya masar oo soo saartay labada kun labaiyo labaatanka hal dhibic toddobaatan iyo saddex milyan oo tan waxaa ku xiga sacuudiga oo ah dalka labaad wuxuuna soo saaray isla sanadkaasi timir xaddi ahaan gaaraysa hal dhibic lix milyan oo tan waddanka saddexaad waa jazaa'ir wuxuuna dalkaas waxsoo saarkiisa timirta ahaa hal dhibic afar labaatan milyan oo tan afaraad waa iiraan dalkaas oo soo saaray timir gaaraysa hal milyan oo tan bakistan wuxuu soo saaray toddoba boqol soddon iyo laba kun sagaal boqol soddon iyo shan tan waxaa ku xiga ciraaq oo soo saaray toddoba boqol shan iyo toban kun laba boqol sagaashan iyo saddex tan waddanka toddobaad ee soo saaray timirta ugu badan labada kun labaiyo labaatanka kana mid a dalalka ugu horeeya caalami ahaan waxsoo saarka timirta waa suudaan waxaana dalkaasu soo saaray timir gaaraysa afar boqol afartan laba kun lix boqol lixdan toddoba tan imaaraadka wuxuu soo saaray saddex boqol sagaashan toddoba kun saddex boqol sideed iyo labaatan tan oo ah timirta waxaana sidoo kale dalkan ka hooseeya cumaan oo waxsoo saarkiisa timirta uu ahaa saddex boqol toddobaatan iyo lix kun sagaal boqol iyo siddeetan tan tunis waxay qayb ka tahay dalalka caanka ku ah waxsoo saarka timirta waxayna sanadkii labada kun labaiyo labaatanka soo saartay saddex boqol lixdan iyo sagaal kun oo tan dalka ku xiga waa liibiya oo isagana timirta uu soo saaray lagu qiyaasay boqol siddeetan iyo toddoba kun siddeed boqol iyo toddobaatan tan oo timir ah shiinaha wuxuu soo saaray dalkaasi timir qiyaasteedu u ahayd boqol lixdan iyo kow kun boqol iyo labaatan tan almaqrib ama morocco wuxuu soo saaray dalkaasi timir gaaraysa boqol soddon iyo toddoba kun saddex boqol sagaashan iyo saddex tan waxaa sidoo kale dalalka soo saara timirta ku jira kuweyt kaas oo waxsoo saarkiisa timirta labada kun labaiyo labaatanka uu dhammaa boqol iyo saddex kun boqol kow iyo toban tan waana sida ay sheegtay hay-adda raashiinka ee beeraha ee taabacsan waxaa loogu yeero qaramada midoobay ee lagu magacaabo faw geetimireedyada ayaa loo tixgeliyaa kuwo ahmiyad weyn u leh waddamada carabta sababo ku aadan qiimaha raashiin ahaan iyo midka dhaqan ay bulshooyinkaasi u leeyihiin waxayna haystaan dhul baaxad leh oo ay ku faafsan yihiin geetimireedyada kuwaas oo adkaysan kara duruufaha kala duwan ee dhanka cimilada arrinkaas oo ah midka ka dambeeya in goob weliba lagu beeri karo sida ay sheegayaan khubarradii hay-adaha ka faallado arrimahaasi timirtu waxay qayb ka tahay masaadirta hodanka ku ah birta iyo maadooyinka kale ee botasiyom kalsiyom iyo magnesium waxayna sidoo kale masdar wanaagsan u tahay alyaafta waxaana uu qofku ka heli karaa tamar wax ku ool ah oo aada u wanaagsan haddaba marka laga soo tago si guud waddamada caanka ku ah waxsoo saarka timirta waxaa dalalka ugu horreeya ee soo saara xaddiga ugu badan ee timirta waddamada carabta ugu horreeya masar sacuudiga jazaa'ir ciraaq suudaan imaaraadka cumaan tunis libiya maqrib iyo kuweyt timirta ee la rumaysan yahay inay bedil u noqon karto waxyaabaha sonkorta leh ee sida joogtada loo isticmaalo waxaana arrinkaas ka dhalan kara in qofku sidaas uga fogaado cayilka dhanka kale waxaa masaadir xagga ganacsiga ee shirkado caalamiha ay sameeyeen baaris lagu ogaanayo dhinacyada ugu horeeya ee soo dhoofsada timirta marka laga hadlayo qiimaynta xagga qarashka waddamada yurub ee ku midaysan waxaa loogu yeero midowda yurub ayaa soo degsaday waxaa lagu qiyaasay saddex boqol iyo lix dhibic shan milyan oo dollar oo ah timirta la dhoofiyo caalami ahaan waxaana tartiib ahaan kusoo xiga hindiya oo loo dhoofiyo timir qiimo ahaan gaaraysa laba boqol iyo soddon dhibic toddobaatan iyo shan milyan oo dollar waddanka saddexaad ee soo dhoofsada timirta caalamka waa morocco ama maqrib kaas oo laba boqol iyo toban dhibic sagaal lagu qiyaaso iskugeynta timirta loo waarido faransiiska waa waddanka afraad wuxuuna soo degsadaa timir lacag ahaan lagu qiimeeyey siddeed boqol sagaashan iyo lix milyan oo dollar maraykanka waa waddanka ku xiga kaas oo soo degsada siddeetan iyo lix dhibic afar milyan oo dollar oo timirta ah ingiriiska ayaa soo degsada timir qiimaheedu yahay koo iyo toddobaatan dhibic siddeetan iyo toddoba milyan oo dollar jarmalka toddobaatan milyan ayaa lagu qiyaasaa qiimaha timirta uu soo degsado turkiga iyo holland waxay si isku mid a usoo degsadaan timir qiimo ahaan gaaraysa lixdan iyo saddex milyan oo dollar maleysiya wuxuu isna soo dhoofsadaa timir ku qiimaysan lacag ahaan lixdan dhibic sagaal milyan oo dollar sidoo kale dalalka ugu badan ee soo dhoofsada waxaa ka mid ah kanada iyadoona dalkaas lagu qiyaasay waxa uu soo dhoofsado konton iyo lix dhibic sagaal milyan oo dollar xaddi ahaan dowladaha ugu horeeya caalamka ee soo saara timirta ugu badan waxaa kuwa ugu muuqda ay kaliyihiin hindiya imaaraadka dowladaha midowda yurub niger maqrib nigeria bakistan indoneesiya turkiga iyo faransiiska xaddiga ugu badan ee tamarta caalami ahaan waxaa soo saara imaaraadka tunis bakistan masar maraykanka turkiga filistiin holland faransiiska waxayna u kala horeeyaan sida aan soo sheegnay marka laga hadlo dakhli ahaan dalalka ugu horreeya ee dhoofiya timirta waxa ay kaliyihiin imaaraadka kaas oo dhoofiya timir lagu qiimeeyey laba boqol siddeetan iyo shan milyan oo dollar tunis wuxuu dhoofiyaa laba boqol afartan afar dhibic toddobaatan iyo shan milyan oo dollar oo timir ah maraykanka ayaa isagana dhoofiyaa timir qiimaheedu yahay siddeetan iyo laba milyan oo dollar masar waxaa uu dhoofiyaa wax lagu qiimeeyey lixdan iyo sagaal milyan oo dollar holland waxaa dalkaas uu dhoofiyaa lixdan iyo laba dhibic afar milyan oo timir ah halka muslimiinta reer filistiin ee deegaanada gumaysiga ay ku haystaan yuhuudda ay dhoofiyaan timir qiimo ahaan lagu qiyaaso konton dhibic lix iyo toban milyan oo dollar waxaa sidoo kale xusid mudan in dalalkan aan soo tirin ay ka horeysa yuhuudda taas oo deegaanada reer filistiin ee ixtilaalka ku haysato ka soo saarta timirta ugu badan marka laga hadlo dhaqaale ahaan waxaana dakhli ahaan ka heshaa saddex boqol soddon iyo kow dhibic konton iyo shan milyan oo dollar taasoo ka dhigan in ay ka horeyso imaaraadka oo ah midka ugu horreeya waddamada dhaqaale ahaan dhoofiya timirta ugu badan sidoo kale waxaa waddamada ugu horreeya dhoofinta timirta qayb ka ah bakistan urdun mexico faransiiska turkiga jarmalka cumaan iyo koonfur afrika kuwaas oo malaayiin dollar ka macaasha dhoofinta timirta ugu dambeyn waxaan warbixintan kusoo afjarayaa xaqaa'iq ku saabsan beeraha timirta ee caalamka sida ku cad bayaanaad ka soo baxay hay-adda cuntada iyo beeraha waxaa wax soo saarka timirta caalami ahaan uu haystaa masaaxo lagu qiyaasay wax ka badan hal milyan oo hektar isku geynta wax soo saarka sanadlaha ay timirta waxay gaartaa siddeed dhibic shan milyan oo tan iyadoona kumanaan qayb oo geed timireedyada ah laga helo guud ahaan caalamka inta badan dhulbeereedyada timirta waxaa si gaar ah ugu yaalaan mandiqada aasiya taas oo loo tiiriyo konton iyo shan dhibic siddeed boqolkiiba wax soo saarka timirta ee caalamka waxaana kusoo xiga qaaradda afrika oo soo saarta afartan iyo saddex dhibic afar boqolkiiba timirta waddamada carbeed ayaa la sheegaa in ay haystaan nisbo ka badan toddobaatan iyo toddoba boqolkiiba oo ah wax soo saarka timirta taasoo ka dhigan in sanadkiiba ay soo saaraan wax ka badan lix dhibic lix milyan oo tan mandiqada carbeed ayaana waxaa ku yaala ugu yaraan boqol iyo lixdan milyan oo geed timireedyo ah inta badan timirta yuhuudda dhoofisa waxa ay ka yimaadaan deegaanada ay xoogga ku haystaan ee loo yaqaan qowrul urdun halka qaar kalena laga keeno deegaanada yuhuuddu ka degan yihiin koonfur afrika waxaana timirta koonfur afrika soo bislaataa xilliyada deerta ee waddankaasi oo ka dhigan guwa qudbiga ama qaybta waqooyi timirta ay soo saarta yuhuudda ayaa loo dhoofiyaa konton boqolkiiba waddamada yurub iyadoona ingiriiska lagu tiriyo waddanka labaad ee ka mid a dalalka ugu horreeya ee soo dhaafsada timirta yuhuudda guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabeynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها